asalaamu calaykum waraxmat ullahi tacaala wabarakaatu wacana wanaagsan dhegaystayaal meel kastaba aad naga dhegaysanaysaan iyo si kasta aad noo dhegaysanaysaanba halkani waa madasha lixdanka oo dhaaxwa lagu falanqeeyo siyaasadaha soomaalida waxaa caawa madasha lixdanka marti inoogu ah safiya yaasiin faarax oo aqoon-yahanad soomaaliyeed oo khadka telefoonka kaga jirta magaalada minneapolis ee gobolka minnesota waa waddanka maraykanka safia hor iyo horaan kusoo dhawow madasha lixdanka
walaal waad mahadsan tahay waan idin salaamayaa dhammaan ummadda soomaaliyeed ee ku jirta leynka aad baan ugu faraxsanahay inaan barnaamijkan caawa ka qayb galo waa habeenkii iigu horreysay mahadsanid walaal
waad mahadsan tahay soo dhaweynta kabacdi waxaan doonaynaa sofia madasha lixdanka halkan la yidhahdaa dhaxba waxaa lagu qaadaa dhigaa siyaasadaha soomaalida kolba waxaa cusub quraysiyaa la qaadaa life ah kuwa madaxda aqoon-yahaniinta siyaasiyiinta iyo dadyow kala duwan oo badan oo noocaas waxaa ku xidhan dadyow soomaaliyeed oo kumanaan kun ah oo adduunka dacaladiisa ku kala nool qaaradaha adduunka oo dhan oo soomaaliyana ay kamid tahay waxaa iminka si toosa ku dhegaysanaya dad kun qof ku dhow waxaana ku dhegaysan doonaa marka waraysigu mediaha galo kumanaan kun oo qof marka waxaynu iminka wajahaynaa dhinacii su-aalaha safiya ugu horreyn adoo soo koobaya waxaad nooga warantaa safiya waa qof ma educational background iyo work experience kaaga t v-gaaga dadka uga sheekee marka hore safiya qofta ay tahay si ay ula saan qaadaan
walaal aad baa umahadsan tahay mar kale safiya waxaan anigu deganahay hadda minnesota waxaan joogay muddo hadda adiga almost saddex laba afar labaatan sanaan ku noolaa waddankan maraykanka waxyaabaha aan bartay waxaa kamid ahaa waxaan haystaa psychology oo bachelorkeyga ah iyo masterskeyga oo ah ama masters degree oo waxay yidhahdaan community development and international community and international development its waa kaana overlapping marka waxyaabaha aan kasoo shaqeeyey waxaa kamid ah of course america waan ka shaqeeyey muddo badan management iyo waxaasaan sameyn jiray healthcare company u sameynayo minnesota ku yaala kadibna waxaan aaday soomaaliya oo aan tesis projectgeyga actually waxaan kusoo sameeyey oo masterska soomaaliya muqdishoan kusoo sameeyey sanadkii labada kun iyo labaiyo tobankii ilaa labada kun iyo saddexiyo tobankii marka waxyaabaha actually soomaaliya aan ugu noqday u xiiseynayo wax waxa i geliyey waxaa kamid a waktigii aan soomaaliya geliyey aan ku noqday ama hadday noqon layd markaan waxbarashadeeda tesis ka shaqeynaya oo aan dhalinyaro la shaqeynaya ama dee waddankoon u kuurgalay sidiisa guud marka waxyaabaha aan ka projectigeyga markaan dhamaystay kadib muqdisho waxa aan ka shaqeeyey haddana un-tan waxaan ka helay contract aan la shaqeynayey barnaamijkan hadda loogu yeero new dealka oo gabagabada ah oo soomaaliya dibadhiskeeda loogu talagalay oo labadii kun iyo saddex iyo tobankii brussels lagu lagu launch gareeyey ama lagu bilaabay lagu daafuray oo dowladdii hore xasan sheekh uu hogaaminayey barnaamijkaas waxaa la furay xilligeedii marka barnaamijkaasaan la shaqeynayey oo aan contract ka helay coordinator baanan ka ahaa donorska donorskaan la shaqeyn jiray ama beesha caalamka wuxuu u yaqaanaan waddanka maalgelinta ku sameeya iyo dowladda federaalka ayaan la shaqeynaya labadaba oon u dhexeeyay marka arrimahaas waxay ii sahleen horta backgroundkayga waa intaas in general laakiin waxyaabaha geliyey information badanna aan ku ogaaday oo waddanka xoogaa inaan ka hadli karo i gelisay waxaasaa ugu weyn
aada baad umahadsan tahay si wacan baanu u garanay marka waa xagga shaqadaade xillima ayaad ka shaqeynaysay intee muddo la-eg ayaad waxaad ka ahayd xiriiriya ama coordinator nimankan international donorska iyo dowladda soomaaliya aad xiriiriya u ahayd muddo intee la-eg ba arrinkaasi xilli maysa ahayd horta waxay ahayd ahaa waan ka waktigaas waana idin sheegin wakti wuxuu ahaa adiga labada kun iyo afar iyo tobankii ilaa labada kun iyo shan iyo tobankii laakiin ka horna waan joogay waddanka twenty xataa bilowgii twenty fourteenkii waxaan ka shaqeeyey consultants iyo waxyaabahaasaan ku shaqeynayay marmar laakiin muhiimadda ugu weyn waxay ahayd intaas sanadkaas aan la shaqeynayay twenty fourteen ilaa twenty fifteen twenty fifteenkiiba waan kasoo laabtay waddanka oo waxyaabahan uga soo laabtayna waxaa kamid ahaa go-aan aan gaaray oo ahaa maaragtay xaaladda dalka markaan arkay ilaan meeshaan ka shaqeynayo waxaan ogaan karay information badan markaad donorska la shaqeynaysid iyo dowladdii meesha ugu sarreysa aad la shaqeynaysid wax badan baad ogaan kartaa ma garatay marka waxyaabaha i og waxyaabaha aan is oran karo indhahay kuu fureen ya bay ka mid ahayd shaqadaas wan si yeerkaas wanaagsan baan u garanay safiya aad baad Haa.
mahadsan tahay dhegeystayaalkaad nagala socotaan weliba madasha lixdanka oo dhexda lagu falanqeeyo siyaasadaha soomaalida waxaan sidaan horeba u sheegnay caawa marti noogu ah safiya yaasiin faarax oo aqoon-yahanad soomaaliyeed oo ku nool gobolka minnesota waa wadanka maraykanka safiya su-aasha kale aan ku weydiinaya waxa weeye maanta waxaad qabatay shir jaraayid xagga social mediaha ah oo aad kaga hadla kaga hadashay arrimo aada u fara badan oo siyaasadaha soomaaliya arrimaha federaalisimka shirarkii maamul goboleedyada dekedahan iyo investmentkan arrimaha laga had arrimo aada u salbalaaran oo very complicated ah maxaa kuu kalifay shirka jaraayida maanta aad qabatay
walaal horta eh, barnaamijyadan way socdeen eh, eh, oo mi- eh, videoga aan sameynayay ama ama maaragtay eh, publicationka aan dadka usoo gudbinayay oo aniga aan ka hadlayay way socdeen waayadan oo dhan horta xilliyo horaan bilaabay sidaan waddanka uga soo noqdaba horta waan shaqeynaya activistan ah oo go-aankii aan ku gaarayba kamid ahayd markaan kasoo laabanayo waddanka oon ameerika kusoo laabanaya inaanan aamusin inaan wixii aan hadlay oo khaladaadkaan waddanka kusoo arkay inaan ka hadlo si isbedel loo helo alxamdulilah horta dawladdii isbedel xaggeeda waa laga helay federaalka oo waa ku guuleysanay intaanay gashay dadaalka badan Eh, waxyaabaha marka maanta aan ka hadlayo waa wax chain soo socday waayo silsilado isku xiran oo soo socday waayo oo ay ugu dambeysay dekadahan xaaladeeda Wa- waagaas waxaan ka hadli jiray four point five-kii waxaan ahaa qoftii abaabushay four point five-ka in laga dagaalamo oo qurbaha ka dagaalamaysaan ahaa oo runtii outreachka badan iyo ab- awareness-ka badan sameyneysay waa ogeydeen oo dee xa- xa- meeshii ku dambeysay waad ogeydeen oo four point five-kii ee lagama kumaanaan guuleysan in laga gudbo marka federalismkan iyo waxaan iyo waxyaabaha aan ka hadlayay maanta waxa aan aada ugu soo fahmay waxay ahayd soomaaliya intaan jiray Eh, ha- waxaad ogtihiin puntland Dadka waxay ahayd shaqeynaya.
meelaha ha intaan ka shaqeynayay waxyaaba waayo waddanka o dhan aan ka shaqeynayo puntland aan tegi jiray waxaan tegi jiray gobolada kale baydhabo aan tegay kismaayo waan arkay Eh, weliba kismaayo markii jubbaland la dhisayo waan tegay Eh, maalintii la caleema saarayo calanka la saarayo waxaas oo dhan marka xamar baan u badnaa laakiin waddanka waxay isiisay fikrad fiican ay iga siisay waxa ka socda federaalka marka haddii aan ku hormaro xaggeeda federaalkii annaga sidaan moodeynay iyo sida dokumentiga ku qoran iyo dastuurka iyo waxa hadda socda isma laha waan ka hadlay videoga eh, waxyaabaha aan ka hadlayay kamid ahayd waxa hadda socda federaal lama oran karo waxaana loo oran karin sababta waxay tahay sharcigiyaa waxaa jebinaya maamul goboleedyadii oo ay weliba ugu horeyso puntland puntland oo ku doodi jirtay oo aan ku naqaanay inay yihiin kuwa ilaalin doona ama u dooda inaan federaalka la jebinin baa maanta waxay hoggaan u tahay hogaamiyaha jooga shacabka horta shacabka horta ma eedeyn karo shacabka ma eedeyn karo iyagu waa dad la haysto weeye oo kale waana idhaahdaa Wa- eh, ajaladaha aan videoyada aan ka hadlayaan ku sheegay hore uga sheegay shacabku waa dad la haysto baarlamaankana xor umay aha oo baarlamaankii iyaga matalayna xor ma aha oo isagana waa la laalushaa marka meesha waxaa ka socda dawlad aan lahayn checks and balances dawlad aan maaragtay baarlamaanka waxaa loogu talagalay dawladda inuu la xisaabtamo xukuumadda inuu la xisaabtamo xukuumad aan lala xisaabtami karinin waxa ay noqotay meesha madaxweynuhu wuxuu noqday nin wax alla wuxuu doono sameeya siduu doono ugu galgasho puntland marka puntland waan ku ogeyn sida ay xaaladeeda ahayd iyo siduu ugu galgashay iyo sida wuxuu doono u sameynayo hadda wuxuu u gudbay federaalkii inuu sidoo kale ugu galgasho oo wadankii ku galgasho marka aan leeyahay ku galgasho maxaan uga jeedaa waxaan uga jeedaa federaalkii ayuu wuxuu bilaabayaa carqaladeynteedii dowladdii ayuu federaalka ahayd ayuu madaxweynihii puntland wuxuu ku noqonayaa carqalad waxaa tusaale u ah horta arrintan dekedaha waxay soo bilaabatay xasan sheekh iyo iyo cumar cabdishiid intay joogeen doorashada intayna dhicin laakiin saas si aynan gaadhin safiya ralliga aha oo kaa joojiyey Ha.
aan su-aalaynu bedelaynaa jawaabahan waxaan isku daydaa inaad soo koobto inta arrimaha dekedaha aynan u gudbin federalismkaynu ku Yeah.
jirnaa iyo puntland yes yes sida soomaalida lagu yaqaano dhaqan loo bartay maaha qofku deegaanka uu kasoo jeedo xumaan iyo samaanba inuu hor budh la hor fadhiisto ayay soomaalidu caan ku yihiin adigu Right.
waxaad tahay gabadh aqoon-yahanada saad sheegtay soo shaqaysay weliba ilaa heer caalami kasoo shaqaysay gobolada dalka oo dhan sidaad sheegtay baydhabo iyo garoowe iyo kismaayo iyo howlo shaqo u tagtay beesha Mm.
caalamka iyo dowladda federaalka udhexaysay Mhm.
eedeyntaada durucdeeduna puntland bay ku dhacaysaa maxaa kalifay arrinta
waxa igu kalifayaan idin sheegaya waxa weeye horta madaxweynaha puntland iyo anigu soomaali baynu nahay horta waa wada dhalanay markay noqoto dhalasho ahaan waan isu dhownahay xaqiiqadu waa taas oo horta maanta kursigii aniga hadday noqon lahayd puntland inaan kursi ka doonto kursigii asaan ku fadhiyo imatalo horta taa horta xagga inaan dhigaan rabaa oo aniga Right.
puntland kursi maanta kama heli karo ma garateen waa waxa qabiilkii waxa waa xaqiiqada soomaaliya qabiil based weeyaan ma garatay marka aniga waxa waxa iga hadafsiinaya waxa waaye had i have to inaa xaq inaa aan fair ahaado waa in haddii aan ka dagaalamayo xumaanta aan gurigeyga ka bilaabo gurigeyga inaan saxo waayo ko puntland waa meeshaan kasoo jeedo dadkii hore ii yaqaana way ogaansaan dowladda federaalka oo hore ula dagaalami jiray markaan khaladaadkeeda soo arkay markaan arko puntland inay cross garaynayso waddada iyadana ay khala khalad khaladaad aan la malaysan karin samaynaysana waa inaan anigu ugu hormaro inaan iraahdo ka joog ma samayn kartaan marka cabdiweli waa walaalkay waan isnaqaanaa dad waxaan nahay aada isugu dhow laakiin absolutely waddooyinka uu sameynayo not only inay puntland burburinayso soomaaliya burburinaysaa magaxumay noo soo jeedaysaa mas-uuliyaddaa marka iga saaran inaan ka hadlo maadaama aan dadkii ya aqoonta ulahaa wixiina ahay garanaayana wixii dhulkiina soo arkay mas-uuliyad ayaa i saaran
si wanaagsan baan intaa ufahanay safiya haddaan si kale udhigno waan fahanay taas oo halka ay ka yidhahdaan gaaladu tijaarat begin at home musuqmaasuqa soomaalida iyo maamulka madaxka noolka iyo baarlamaanka fadhiidka iyo waxa soomaalida way ka siman tahay marka alada puntland baa burburinaysa federaalkii oo la rabay iyadu inay kantaroosho ama ay ilaaliso cabdiwelina si gaara aad moodo carabkeeda ugu adkeynayso ma jiraan laba saddex shay oo la taaban karo aad noo qodobayn karto oo aad qaadan weyday oo kuu kalifay inaad sare u hadasho
ha walaalo ko waxaan ku oran waxaan ku oranayaa four point five kii oo uu cabdiweli been noo sheegay ya four point five kii wuxuu nagu yiri absolutely ma qaadanayo maba xumaba inuu qaatay oo waxaa dhici karta inuu oran karo waa la igu khasbay oo maaragtay beesha caalamkaana khasabtay oo na barshabeysay laakiin dadkii inuu usoo noqday ahayd marka hore oo uu yidhaahdo war waxani ma shaqeynayaane taladiina u baahanahay dadki lama tashan horta taas waxay kamid tahay waxyaabaha arrimaha federaalkay kamid ahayd khaladkuu galay ko tan labaad hadda arrinta taagan dowladdan hadda jirta ee farmaajo ya waxa uu sameeyey waad xasuusataan dowladdu waxay qaadatay markii miral eastiga ama khaliijka ay laamku ka dhacay oo isqabsadeen ay laba group u kala baxeen dowladdeena federaalka waxa ay way xisaabtantay oo waxay tiri dhaqan horey aan loo aqooninay keentay waxay tiri dhinacna ma raacayno dhexdhexaad baan ahaanayna ma garateen taas waa la wada ogyahay soomaaliya o dhan baa og dhexdhexaad baan ahaanaynaa dhinacna ma raacayno inkastoo ay xoogaa dadku ku carqaladeynayan ay lahaayeen haddeedaan dhinac raacin khadar baa raacdeen taas runtii ma aha wax run ah waxay dhaheen anagu cidna maa colaadinayno imaaraadna waxaan la nahay maaragtay heshiis sacuudina heshiis qadarna heshiis cid walbana heshiis marka waxaan kuu sheegayaa arrintii saa ahayd oo dowladdii federaalka oo dalka mas-uulka ka ahayd yaa markay go-aan gaartay oo ay dalkii mas-uul uga tahay go-aankaas cidda faruurka samaysay waa xaqiiqo oo waynu wada ognahay wuxuu ahaa puntland isagaana hoggaanka ah puntland markaan idhahdana dee shacabka mas-uulka ma aha waxa mas-uulka ah madaxweynaha meesha jooga shacabka waa la haystaa ma garanaysa marka waxa weeye madaxweynihii ayaa waxa uu sameeyey faruur waxa uu uu dhaqaaqay sacuudigii u aaday wuxuu jebiyey dowladdii federaalka ahayd go-aanka ay gaartay wuu jebiyey taa maxay abuurtay waxay abuurtay chaos inuu bilowdo khalkhal falkhal siyaasadeed inay maamul goboleedyadii kalena ku daydaan oo ay dabagalaan waa waynu wada ognaha waa iyadii ay ay galmudug baxday waa iyadii south west baxday marka waxa weeyaan waad ujeedaa burburka dhacay halkaa waxaa kaloo tan saddexaad aan kusoo koobayo waxa waaye qaladka saddexaad shir ayay abaabuleen shir ka kismaayo oo hadda ugu dambeeyey maalinka hor soo dhamaaday shirka dastuurka wuxuu sheegayaa annaga kumaana arag dastuurka meel sheegaysa in maamul goboleed keligiis kulmi karo waxaa dastuurka ku qoran in wadatashi la geli karo oo ay dowladda federaalka iyo dowladaha xubnaha ka ah maamul goboleedyada ay wada tashadaan shirarka markay gelayaan oo xubno ay ka joogaan dhan walba waxaa caddayn aan u haynaa dowladda federaalkeed inayna ka qeyb gelin shirka halkaan ahaa oo kismaayo ka dhacay ma garanaysaa waxaa kaaga daran qodobada ay soo qorteen oo lix iyo tobanka qodob ah waxaa ku jira qodobo jebinaya ee dowladnimada oo oo u ekeysiiyey dowladnimadii oo dhan in lagu noqday hogaamiye kooxeedyada xiliyadoodii lagu noqday waxa weeye go-aan bay iska gaareen qodobay soo saarteen waxay kaloo ku doodeen inay boqol kiiba sagaashan dalka iyagu mas-uulka yihiin lukadaad mentalityga sheeganaya dalka annagaa ka mas-uula boqol kiiba sagaashan waa hogaamiye kooxeed waxay xadkii ka baxeen fawday abuureen waxa weeyaan dowladdii federaalka ahayd oo dhan bay dacfurul ku noqonayaan waxaa kaloo iyadana ku hoos jirta arrintaas dhaqaale this whole thing is based on dhaqaale ay imaaraadku maaragtay fangaraynayaan taas waa fact waan haynaa xaqiiqada caddaynta waan haynaa imaaraadka ayaa waxan oo dhan fangaraynaya waxayna waxaana waxaana uga hadli doonaa marka arrinta imaaraadka aynan u gudbin Haa.
safiya waa point la qaadan karaa absolutely bisi wax baan ufahanay dhegeystayaal nagala socotaan weli waa madasha lixdanka oo dhexba lagu falanqeeya siyaasadaha soomaalida waxaa caawa marti inoogu ah safiya yaasiin faarax oo ah aqoon-yahanad ah, soomaaliyeed oo degan magaalada minneapolis ee gobolka minnesota waa cariga maraykanka safiya point la qaadan karo weeye ah, markaad tidhaahdo four point five oo shacabkii lagula soo noqon waayey talo dowladdii oo go-aan ka qaadatay arrimaheedii dibadda oo warqad laga soo dhinac saaray shirdaceed dowladda aanay waxba ka ogeyn oo la qabanayo arrimahaas oo dhan waa arrimo la taaban karo dadka reer puntland markaad dhegeysato qaarkood waxay koreen nin aqoon-yahana ayaa madaxweyne ka ah maamulka puntland ceelal baa la samaynayaa jidad baa la samaynayaa dekedaa la samaynayaa dadka sidaa aaminsan maxaad ugu jawaabi lahayd
walaa horta arrimuhu kala qaybsan yihiin horta qofka waxa uu sameeyo lagama xaqiri karo waxaan rabaa inaan caddeeyo eh, madaxweynaha cabdiweli inkastoon ayaamahan guddoomiyaha oranayay oo aan diidanaa inaan madaxweyne dambe ugu yeero maamul goboleedyada waxaan sh- caddeynayaa in horta wax uu qabtay anigu kama xaqiraayo wuxuu qabtay waxaa ka mid a eeraboorkii boosaaso oo uu dhamaystiray intuu joogay waxaa ka mid a eeraboorka garowe oo hadda gacantii lagu haayo oo aan rajeynayno inuu dhamaystirmo waxaa ka mid ah oo kaleeto jidad iyo waxaa inuu hagaajiyo sameeyey waxaasoo dhan abaalkeeda wuu leeyahay hawshaas inuu qabtay cidka inkari karta cidka xaqiri karta midna male laakiin maxaa meesha yaalla waxaasoo dhan waxaa isku fuuqsaday markii uu dekadii boosaaso oo ha- waa meeshii keliyaheed oo isha aheyd oo dhaqaalaha aheyd oo dalkii soomaaliya oo dhan xataa puntland keliya maaha dekada so- bunt boosaaso intiina og waad ogtihiin waxaa laga dhisay dowladdan federaalka aan haysano ee xamar joogta markii la bilaabayay labadii kun iyo lixi- lixdii iyo labadii kun iyo toddobadii iyadaa laga biili jiray intiina og dowladnimada Waayo.
soomaaliya waxaa lagu soo celiyey dekedaa yartaah ee maskiinadaah ee boosaasaah ee meeshaa taalla baa lagu soo celiyey bilowgeedii waxaan kuu sheegayaa marka isha dhaqaale ay maanta puntland haystaan iyo weliba soomaaliya oo dhan meelaha ay uga soo degaan waxbay ka mid tahay maanta meesha ugu weyn waayo in maanta lagu wareejiyo waddan shisheeye yaa waddamadaaba kala ah carab carab oo oo aan ahayn dad dimuqraatig ah fiiri aniga meeshan ka duulaayo waxa waaye waa dowlad aan dimuqraatig ahayn dowladda markayna dimuqraatig ahayn waxayna kala saaraya male ma garatay waa boqortooye waxay Right.
rabaan ay sameeyaan dadkoodayna si sharciya ula dhaqmin marka horta sharci idin kala saaraya ma laha ko labo annaga waxaan nahay dowlad tabar yar ma garanaysaa oo weliba waxaan heshiiskan lama gelin eh, lama ayna gelinin dowladana federaalka waa ogahay inuu xasan sheekh iyo cumar cabdirashiid u saxiixeen dekedaha berbere iyo boosaaso laakiin waa in la isweydiiyo sharci ma tahay sharci ma aha waxay ahayd baarlamaanka federaalka inuu abruuf gareeyo dad baa waxay ka hadlaan maalin walba turki turki dekeda turki baa loo dhiibay iyo erboorka turki baa loo dhiibay xamar ogow waxay uga duwan yihiin kuwa imaaraadka erboorka eh, eh, turkiga iyo erbo iyo dekeda loo dhiibay turkiga baarlamaanka federaalka ogolaaday oo la mariyey waa sida sharciga ah ma garatay laakiin dekedan berbera iyo saldhigga berbera iyo dekedan boosaaso waa beliloqo aniga waa oranaya waxa weeyaan xasan baa saxiixay iyo cumar cabdirashiid oo lacag doorasho raadinayay cabdiweli bay dil iskula galeen iyo gruubka somaliland hadda haysto oo xisbiga kulmiyo hogaaminaya iyagaa dil iskula galay ma garanaysaa lacag doon bayna ahaayeen shacabkii somaliland deganaa iyo shacabkii puntland deganaa iyo shacabkii soomaaliyada guud waa la dulmiyey waxay si cad ugu xadgudbeen dastuurkii dalku lahaa somaliland hadday xataa yidhahdaan waa go-nay stiil soomaaliya ka mid yihiin technically iyo sharciyan ma garatay baarlamaankaas federaalka dalkao dhan mas-uulka ah baarlamaanka federaalka hanti dal oo uuna bixinin cid bixin karta male marka fiiri
marka safiya halka dadka- intaanad ka gudbin xagga sharciga waynu aadi Haa.
doonaa arrinka Haa.
dekeda waxaa lagu sheegay investment ama maalgashi baa lagu sheegay muddo soddon sanadooda waxaana la sheegay in la gelinayo lacag saddex boqol iyo lixdan milyan oo dollarka maraykanka qandaraasna ay ku qaadan doonaan shirkadaas d p o la yidhaahdo oo imaaraadku ay leeyihiin haddii saddex boqol iyo lixdan milyan dalka la geliyo dekediina la ballaadiyo oo deke laga dhigo caalami ah maxaa ku jaban waa maxay khataraha adiga kuu muuqdaa dadka aanay arkayn
walaalo khataraha ii muuqda waxaa ka mid a waa su-aal wanaagsan khataraha ii muuqda waxaa ka mid a horta termka ama ama ama timelineka ay ay ay siiyeen oo soddonka sana ah waa khatar arrinta kale oo meesha ku jirta oo loo baahan yahay in si fiican soomaalidu u fahanto waxa weeye imaaraad sababta ay annaga dalkeena almost one billion dollar ugu bixinayaan ilaa haddaa isku darto tan somaliland iyo tan puntland ay ku bixiyaan ay ku bixin doonaan waxay isku noqonaysaa almost one billion waa eight hundred mil eight hundred million meelahaasay noqonaysaa ma garatay waa in ay soomaali isweydiiso why waxaa la xaqiijin karaa oo aad ogaataan you know meesha adduunka waxaa loo xisaabtamaa waxaa jira economic interest iyo waxaa jira political interest iyo waxaa jira maaragtay waxyaabahaasaa jira adduunka wax la dhaho economic developmentiga areada marka aad aad study garaynaysana waxaa la eegaa competitionska wax la dhaho competition yaa kugula jira hadda kaba soo qaad dubai oo kale locationka ay ku taalo iyo annaga locationka aan ku naalo soomaaliya waxa waxa ay noo arkaan inaan ku nahay economic competition inuu naga dhexeeyo ama dhaqaale tartan dhaqaale inuu naga dhexeeyo xuduud nagama dhexeeyo ha xuduud nagama dhexeeyo dhuleed sida etoobiya iyo kenya o kale laakin waxaa naga dhexeeya dhaqaale tartan dhaqaalaa naga dhexeeya waayo locationka aan ku naalaa keenaya ma garatay especially soomaaliya ka strategicsan oo ka dhul weyn oo ka badbalaaran marka imaaraadna waad ogtihiin oo waxa ay haystaan hal dek hal dekad oo dubai world meel dahay leeyihiin oo business hub u ah actually in the middle east oo dhan iyagaa xarun u ah ma garateen iyo xataa africa loo looga distribute gareeya maaragtay businesska iyo tradeka waxaas marka waxaa khatar ay u arkaan haddii dekadaha soomaaliya si xor ah annaga aan ciddaan doonno haddaan rabno maraykanaa u yeerano haddaan rabno ingiriisaan u yeerano ciddaan doonno ha noo invest garayso investment ha noogu samayso ma garatay waxay ogaanayaan dad xora inaan nahay oo dhaqaalahoodii aan cariiri gelinaynaa waxaan awood u yeelan doonaa in ay ka soo wareegaan businessyada iyo tradeka ilaa annaga strategically meeshaan ku waxay doonayaan halkii dekadahan ay halis gelin lahaayeen dekadahooda inay cudhaar u haystaan iyagu soddon sannadood bay doonayaan ha and by the way ogaada boosaaso iyo berbere keliya ma aha waxa iyadana kusoo jirta pipelineka waxaa kusoo jirta iyadana waddada baraawe iyo maxaa la dhahaa kismaayo waxaad ogaataan heshiiska heshiiska markaa safiya kaa gaweye heshiiskan d b wall iyo ay galeen puntland for example oo kale somalilandna way la gashay waa run qaar kalena waa adigan le iyaguna wadaday soo hayaan okay let's say puntland heshiiskan ay wada galeen iyo d b wall maaragtay adigu heshiiskii rasmiga ahaa ay wada galeen
walaal aniga waxaan arkay in soomaaliga kii lagu turjumay mid la igu yihi waa soomaaligii heshiiskii because aniga xagga ma joogo garow puntland ma joogo moogta documentigiina waana laka dhaariyey ina la tuso by the way waxaan kaloo rabaa inaan ku daro waxyaabaha aan uga soo horjeedo heshiiska waa dhowr wax dhowr sababood sabab waa midda termka term term timelineka oo soddonka sano ah absolutely waa kasoo horjeedaa second issue waxa weeyaan walaalo shaki waxaa jira ah oo naloo sheegay waxaa jira in ethoobia laga siiyey sheekh dekada waad ogtihiin in already maaragtay berbere laga siiyey sagaal iyo boqol kiiba sagaal iyo toban waad ogtihiin oo ay dubai world siisay ya puntlandna waxaa naloo sheegay in sheer laga siiyey absolutely documentiga dad aqoon-yahana ma arkin runtaa idin sheegaya of course cabdiweli aqoon-yahan waay madaxweynaha xaggana wiilkii dhaweyska waxaa haystay mediaha ama saxaafadda soomaalida markaad eegto sida social mediaha iyo websaytada iyo telefishinada iyo mitiga iminka aad sheegaysaa soomaaliga ku qoran oo aad moodo draft cidi ma garanaysaa marka ay soo curisay laakiin documentigii documentkii rasmiga ahaa ee d p wall iyo puntland ay wada galeen oo la kala saxeexday way banaanka loo soo dhigi laayahay waa maxay waxa yani adigu adiga lama arkin baarlamaankii puntland lama horgeyin oo ka-af soomaaliga baa loo geeyey waa maxay waxa lagu qarinaya
walaalo waxa shakiga abuuray kamid taha fiiri wax haddii hogaanka puntland haddii una dhibaato iyo carqalad wadinin wuxuu noqon lahaa transparent wuxuu noqon lahaa wax kasta miisku soo dhigi lahaa micnihii ma ka wadno millions and millionska adduunka ku nool ha loo soo publish gareeyo kama wadno laakin dadka aqoon-yahanka dadka maxay ahayde dalka ka naxaaya oo garanaya wixii engineers in la tuso dad lawyers in la tuso wixii la fiiriyo madaxweynuhu hawshiyaa ka badatay documenti intaasoo beja ma akrin kara keligiis ma garatay dad aqoon-yahanana lama joogaan oo u akrin kara documentigii oo u waxaan ka warqabnaa cidda la shaqaysa madaxweynaha dad aqoon-yahana lama joogaan ma garanaysaa waan garanaynaa dadka uu shaqaalaysiistay iyo wax ag jooga ma garanaysaa waxa weeyaan madaxweynuhu wuxuu ka dhowray wuxuu ka ilaashay dadkii in la tuso dukumentigii halkaa shaki weynaa ka dhashay waxaa kaloo suuqa soo gashay in etoobiya ay sheer ku leedahay waad ogtahay arrintaas sensitivitygeeda waad garan kartaa soomaalina yeelayso dal dekedeeda in la siiyo ethoobiyan somaliland waxaa la yidhi ama ay soo baxdayba officially in sagaal iyo toban ama nineteen percent ay ku leedahay dekeda berbera ta boosaaso intee bay ku leedahay baa la yidhi safiyay walaalo labaatameeyo labaatameeyaa naloo sheegay waaba ka badan Haye.
labaatameeyaa naloo sheegay laakiin fiiri ilaa hadda dukumentiga wuu naga ilaaliya cabdiweli dadki aqoon-yahanka ahaa puntland cid aragtay dukumentiga male qof way yidhaahdo noqon arkay.
kartaa Laakiin- marka aragtidaada eh, sida dad badan ay Ah.
qabaan oo kale iyaguna of course Ah.
sababta loo qarinayaa documentskan rasmiga ahi in sheerka etoobiya ee labaatiriyada kasoo dhex baxo dabeedna maadaama soomaalida xasaasi ay ku yihiin etoobiya Yes.
halkaa qayla ka dhalata absolutely that is what i think aniga kulle saasaan conclusionkeena iyo dad badan annagoo ah oo dadka kasoo jeeda dhulkaas oo dadkii aqoonta lahaa waxay yidhaahdeen waxa uu cabdiweli u diiday documentiga inuu dadka tuso annaga malihin suuqa soo dhig websiteka internetka soo dhig malihin laakiin dadka aqoonta lahaa wuxuu uga ilaaliyo documentigii arrintaasaa ku jirta laakiin waxaa nasiib wanaaga ma taqaanaa etoobiya way sheegi iyo dubai world marka dekeda lala wareego maaragtay soo laguma wareejinin ya sidii sidii waxay u publish garayn doonaan ee maxay ahayd waa la ogaan doonaa somaliland laakiin waxaan u- ha waxaan kuu xaqiijinayaa marka soomaali ma yeeli doonto weliba puntland somaliland hadda xoogaa waxa ay ay maaragta ay ay ay dadkaasi dad badanaa diidan dad somaliland u dhashoo badanaa diidan dekeda in la qaato xataa berber mudaharaadyah ka dhacay laakiin waxaa dhibaatada haysta waxay tahay waddankii ka go-an yihiin xoogaa dadka Somali- qaar ba waxay sheegayaan walow aanay war officially soo baxay ahayn wararka Ah.
lagu dhex marayo dekeda boosaaso ethoobiyaanku twenty seven percent bay leeyihin ma maqashay warka Yes.
adigu yes yes yes waan maqlay walaalo waxaan kuu sheegayaa annaga waxa khalkhalkana geliya aniga ma seexan maalintii aan arkay publicationka ee ee dubai world oo nineteen percentiga markaan arkay maalintaasaa shoog uu dhacay waxaa idhi boosaasana waa garanti inay ku jirto cabdiweli wuxuu ku dadaalay documentiga inuuna dad tusin qof kasta waan weydiinay dadkii localka jooga waan weydiinay oo puntland ka naxaaya iyo dadka aqoon-yahanka dadkii dibadda jooga waan weydiinay cabdiweli wuu ka ilaaliyay documentigaas inuu dad tuso baarlamaanka ku Marka tahay fiiriya arrimihii dekeda marka dhinac kale laga eego baarlamaanka ku tidhaahde cabdiweli halkan aad dusha u saaraysa arrinka oo dhan dadka qaar ba waxay leeyihiin cabdiweli isaga waa kind of coordinator oo kale puntland iyo iyo brokers ah laakiin master minds baa jira hawlahan soo dhameeya oo dabada ka riixaya waxaan shaqadooda ay tahay dul noocaasa ma qabta adigu dadka ma jiraan kale oo arrinta kula jira cabdiweli iyo aad noo dibaaxi karaysa
walaalow horta ee, sheeko waxaa jirta suuqa dee aan aan qarsoonayn oon sir ahayn sawiradii ee, gabar waxaa jirta kamid ahayd ee, dadkii waxaan ka shaqeynaya iyadana ma garatay okay gabar baa jirta ee, waxaa jira gurubyo badan ma garatay gurubyo ninka wasiirka dekedaha ahaa kamid ah oo kula jira barnaamijkan waxaa kaloo kamid ah ee, gurubyo badanaa jira adiga la ii sheegay hadda marra magacyadooda inaan sheego laakiin kolley waxaa sawirada ku jira oo de dadka dhan wada ogyihin waa wasiirka dekedaha siciid maxamed raage iyo gabadhan ee, ee, ii sheeg ee, ee, ee, ee, reer canada inay tahay umaleynaa mise reer dubai hadda degan tahay iyadana gabadhaasna way ku jirtaa waxa oo dulaalada kamid ah dadka dulaalada ah ma garatay okay marka waxaan Sure.
kuu sheegayaa waxaan kuu shee waxaan u sheegayaa ummadda soomaaliyeed waa inay ogaadaan dekeda boosaaso puntland ma laha keliya ummadda soomaaliyeeda iskale ma garateen okay waa in aad Okay.
feejignaataan oo aad tiraahdaan wini waa inaad question garaysaan si hantidii sida hantidiina banaanka looga qaadana and by the way inta aanan ka bixin waxaan rabaa oo kale inaan ku daro imaaraadku waxa ay dalkeena u qabanayaan etoobiyaanka dalkeena etoobiyaanka iyagaa siiyey boqolkiiba sagaal iyo tobanka berbera iyagaa siiyey ogow imaaraadkaa siiyey ya of course somaliland way u saxiixeen way loo fiican baan u Ma garanay garatay.
taas een ha arrinka kale oo dadku ay isla dhex marayaan iyadana i don't know inaad xog ka hayso dheeraada iyo in kale qaar waxay leeyihiin ba cabdiweli iyo arrimaha iyaga laftooda waa la gelinsiiyey dekedan waxaa hore usoo dhamaysay madaxdii hore ee dowladii federaalka ahayd ee xilligeedii u dhamaaday sida mudane cumar cabdirashiid oo kale marka ma haysa isaga
walaal cabdi cumar cabdishiid wuu kula jiraa of course cumar cabdishiid iyo xasan sheekh waa de firi you have to know project intaa la eg waddanka soomaaliya marka la gelinaayo noocii doontaba ha ahaatee waa in saxiix laga haysto madaxweynaha iyo prime ministerka hadduu rabo madaxweynaha wuxuu oranaya adiga prime minister oo saxiix ama madaxweynaha saxiixaya laakiin labadooda midkood iyagoo isla og wixii in saxiix laga haayo waa by the way you have like dalka saasuu u shaqeeyaa marka nasiib darrada nagu dhacdaa waxay tahay xasan iyo cumar oo doorasho gelayaa saxiixay dekedaha tan berbere xataa iyagaa saxiixay ma garata iyo saldhigaba waxaasoo dhan iwas bay waxay raadinayeen lacagay raadinayeen iyaga interestka dalka iyo dadka midna kamayna fikirin marka waraysiga maanta waxaad baarlamaankii lama ku marin jirtay aad kusoo aad kusoo dhex tuurtay ah, social mediaha in cumar cabdirashiid mastramin uu ahaa markii hore in imaaraadkuna isaga ay uskaraynayaan as a general in isagu uu yahay ka imika isugu yeedhay oo qabtay shirkan kismaayo in Yes.
cabdiweli gudaha uga shaqaynayo xog dheeraada ma naga siin karta arrinka
walaal arrintaas waa arrimaha soo bixi doona laakiin aniga kulli waa la ii- waa waxyaabo hoose si hoose la iigu sheegay ma qarsoona cumar in ay haayargareeyeen eh, imaaraadku waxay u haayargaraysteen as an advisor we know ad- advisor means dulaal waay ma garateen dalka soomaaliya advisor ay uga dhigteen isagoo by the way waxa weeyaan sharci daro nin aqalkii sare ku jira ee baarl- ee soomaaliya in uu dal kale u noqdo agent I don't understand baarlamaanka sababta in arrintaa uga hadlin weli ma garanaysaa marka cumar waa ninka waxaan oo dhan master mindka ah yes I, I I don't know inuu isaga xasan xataa u keeno waa dhici kartaa ma garatay laakiin kolle cumar waa master mindka barnaamijkan ninka hadda dadka ku shiriya imaaraadka waa cumar ma garatay ninka gaas geliyey hawshan waa asaga waa run ma garatay ninka gaas dadka u waxaan- dooda arrimahan puntland siiba cabdiweli iyo Ah.
xukuumaddiisa iyo arrimaha ay qabanayso ula Ah.
dhacsan waxay yidhahdaan mararka qaar maadaama deeqihii caalamku ay bixinayeen ama ha ahaato waxbarasho military dib u dhis waxay dunta ha ahaato xamar bay ku bururaan waxaana isu koobsa dowladda federaalka maxaa markaa diidaya yidhahay maamul goboleedkuna inay iyagu qalaab tagaan waa sida iyagu sheegeen oo iyaguna ay meelahooda gargaraacdaan
walaalo walaalo taa waxaan uga qancinayaa ummadda soomaaliyeed ee la marin habaabinaayo anaa waxaan kasoo shaqeynaya xamar oo ku dhex jiray barnaamijka aidka aidka ma eh, barnaamijka eh, eh, eh, new dealka oo soomaaliya loogu qabanayo howlaha oo wax loogu sameynayo anaa ka shaqeynaya ma garatay anaa Okay.
kasoo jeeda puntland ma garanaysaa waxaan markhaati ka ahaa in shirarka iyo wax walba loo qaban jiray wax xamar gooni u aadi jiray hadda anigu ma kontroli karo kama hadli karo wax xasan heshiise uu gooni u galay ama maaragtay qof individual heshiise ama ganacsato gooniya waxay heshiise gooni usoo galeen taa anaga ma kontroli karno ma garatay laakiin wax channelka dawladda ku yimid wax channelka dawladda kusoo galay dhaqaale ah dalka oo oo maamul goboleeda laga hakarida ma jiro by the way hadda sheeko ma aqaan inaa maqasheen wasaaradda maaliyadda federaalka inay ka joojisay eh, lacago funding ahoo bil kasta la siin jiray ma aqaan boqol iyo konton kun maa la yidhi i think reportka waan arag amaalo dhawada arkay wax boqol iyo kontonkaa kun waxaa la ogaaday inay nimanka maamul goboleeda jeefka isaga shubtaan oo ayna waxba ku qabanin markii la yidhi noo sheega waxaa ku qabateen wax ay keenaanay waayeen lacagta marka hooldaa laga geliyo waa inaa fahantaan ay soomaali fahanto buuqaan hadda ay bilaabeen nimanka maamul goboleedyada Oh, okay.
iyo orodka ay waa sababta imaaraadka keentay sida aadayaan.
camalka dhexdooda haa way ka mid tahay way ka mid tahay marka waxaan kuu sheegaa waxa ay dadku la wareegayaan hal dad hal horta hal arrin ay ay dood badan ka keenaan aan rabaa caawa inaan ka leergareeyo arrinta Okay.
turkiga fiiri waxay ku leeyihiin aidkii oo dhan iyo wax kasta wadankii waxay aadaan ee xamar horta xamar waa caasimadii soomaaliya ya adduunka sida u shaqeeyana badanaa caasimaday tagaan oo wax ceeba male waxaan kaloo rabaa inaan ku daro arrinta turkiga turkiga markii hore caawimada waxay u yimaadeen abaarta oo dhulka koonfurta ka dhacay berigii ay imaanayeen ku- labadii kun iyo koo iyo tobankii markii dambena developmentii u wareegeenoo waxay ka bilaabeen muqdisho waxay damceen inay puntland tagaan anaa og inay puntland damceen inay tagaan labadii kun iyo labaiyo tobankii iyo labaiyo toban eh, eh, iyo saddex iyo tobankii waxaa lagu yiri eh, eh, waxaadna siisaan lacagta annaga noo dhiiba projectyada annagaa samaynayna puntland ku yidhaahdeen okay turkigu dhaqankiisa saa ma aha waxaan rabaa inaan soomaalida fahansiiyo turkiga xamar anaa kasoo shaqeeyey waa weydiin kartaan dadka soomaaliya ka sha- xamar ka shaqeynaya turkigu mashaariicda iyagaa gacantooda ku qabta laamiyada iyagaa gacantooda ku dhisa mashiinada iyagaa wata oo laamiyada muqdisho dhisa ma garanaysaa dadka ay hayargaraysanayaan intay doonaan ay hayargaraystaan laakiin waxaa manage gareeyo oo dhaqaalaha gacanta ku haya oo hawsha qabta waa turkigii laftirkiisa oo ka yimid dalkooda puntland Oh, marka okay.
markii la damcay in lo marka la damcay in loo tago marka turkiga calaa sharcigu cid gacanta lacag uma saaraane iyagaa waxay Ah.
qabtaan iyagaa gaarsiiyaalka loogu si talagala fiican puntland marka tii bay diiday marka marka lagu leeyahay ay doodayaan ay leeyihin turki annaga muxuu noo keenaa turki turki iyagaa hadda ka hor diiday Yeah?
okay marka dhegeystayaal, dhegeystayaal nagala socotaan weli waa madasha lixdanka oo dhexda lagu falanqeeyo siyaasadaha soomaalida waxaasaan horeba idinku sheegnay caawa marti noogu ah marwo safiya yaasiin faarax oo ah aqoon-yahan soomaaliyeed oo degan gobolka minnesota ee cariga maraykanka safiya gabagabadii barnaamijka kusii dhownahay waxaynu ku dhex jirnaa weli arrimihii dekedaha siiba dekeda boosaaso waxaa soo baxday dhowaanahan arrin dadka qaar badan confusion ku riday ama isku dhex yaac badani oo ka dhashay shirkad la yidhaahdo b o ee dekeda boosaaso la yidhi way la wareegeysaa iyo d b wall maxay kala yihiin labadan ma isku mid ba ma kala laba ma wax iskor saaran oo weli qaar ka mid aan la ogaanba arrinka maxaad naga sheegi kartaa xog
walaal horta arrintaas aniga xog badan kama hayo runta markaan sheego annaga waxaana loo ku sheekeeyey d b world oo ah shirkadan caalamiga ah oo adduunka xataa eh, yurub me- wadamo kamid ahay maaragtay hay- eh, dekedahooda ay manage garaysaa shirkadaas annagana loo ku sheekeeyey maadaama marka documentiga aanan arkin allela documentiga soomaaliga aan arkin waxaa ku qoran eh, subcontracted hay-ad ah inay taan umalaynaayo lakin i don't know historyga hay-adda ma garatay hay-ad micnihi waxaan ka wadaa shirkad kalean ka wadaa hay-adiyaan odhanay shirkad kale yaa shirkad kale oo Oh.
qandaraas la sii siiyey qandaraas hoose subcontract you know contract iyo subcontract ay kala tahay mogta qandaraas sii Waaw.
hooseeya yaa ay noqonaysaa soomaaliga qandaraas hoose qandaraaskii kore ma aha mad ka- he- eh, shirkad kaloo sii siiyeen qandaraas labaad marka annaga okay waxaan waxaad oo dhan jiraysa waxaan marka safiya ku- ku- inta ha barnaamijka gebagabadiisana waynu ku dhownahay Mhm.
Eh, waxa weeye waxaa jirta puntland iminka professor cabdiweli maxamed caligaas ayaa madaxweyne ka ah xilli um, doorashadiina way soo dhowdahay oo waxa u hadhay waa sanad iyo waxaan dhaamin ayuun baa u hadhay dadka qaar waxay leeyihiin musharax buu noqon doonaa qaar waxay leeyihiin cumar cabdirashiid baa sanadka sharaxan oo arrinku si kale u shaqeeya xog maxaa ka haysa arrinta iyada
walaalo horta eh, puntland waxay u egta horta qof walbaa issoo sharixi kara sharciyan ma garatay hay oo sharciyan cid ka hor istaagaysa qof walba waa is sharixi karaa oo dhulkaas maaragtay e- e- e- e- kasoo jeeda waa waxa weeye eh, cabdiweli kolley waa hore wuxuu sheegay eh, mar uu shir gaalkacyo uu joogay wuxuu ka hadlay inuuna issharaxi doonin laakiin aniga kolley shaki a iga jira arrintaas oo waxaan waxaan u badinayaa inuu issharaxi doono ma garatay ee ragga okay kalena taas waa sidoo su'aal wanaagsan waa jawaab kale ya cumar wanaagsan cabdirashiidna Jawaab aad u wanaagsan.
cumar cabdirashiidna most likely isagana sidoo kale marka dadkana way iswada sharixi doonaan laakin su-aasha waxaa weeye yaa la dooranayaa dadku waa soo jeedaan baarlamaankii wuxuu noqday e, e, e, wax lacag la siiyo oo ceebtii adduunkii fadeexadda adduunka ay dhigeen sanadkan baarlamaanka jooga ma garatay marka puntland waxaan rajeynaya shacabkeeda inay soo jeestaan oo ay xildhibaano e, e, damiir leh oo oo- oo oo sharaf leh ay doortaan tookadan markay doortaanay madax sharaf leh oo aan musuq maasuq ku dhaqmin oo danta dalka e- e- e- iyo- iyo- iyo dadka soomaaliyeed keliya ma aha puntland danteeda danta ummadda soomaaliyeedna ilaalinayo la dooran karaa marka hadda xaaladda lagu jiro xaalad aad u foolxun waayo runtii dhulkii o dhan wuxuu noqday musuq maasuq wax alla wixii la doonaa la sameynaya checks and balances iyo governance system ma jiro iyo dowladnimo ma jirto Eh, cabdullaa meesha wuxuu raba ka samaysta baarlamaankiina boorsaduu ku wataa marka waxaan kuu sheegayaa meesha hadda puntland shacabkeedu waa dad aad iyo aad iyo aad iyo aad u nabad jecel iyo aad u dowladnimo jecel oo u waa dulqaadsan hagaag marka ayagaa siyaasadda laga nagala fogaado.
socotaan weli waa madasha lixdanka oo lagu falqiya siyaasadaha soomaalida saan horeba idin ku sheegnay caawan waxaa marti noogu ah aqoon-yahan safiya yaasiin faarax oo ah aqoon-yahanada soomaaliyeed safiya aan ku weydiiye su-aal shaksiya sida xogta aan ay igu soo gaadhay adiga iyo cabdiweli waa madaxweynaha puntland
Mhm.
iminka ka hor waxaad ka wada tirsanaydeen ururka la yidhaha puntland forum xilliyadii ololaha doorashadana aad baad isugu dhaweydeen halkay salaadu iska dhaaftay
walaalo horta cabdiweli waa walaalkay sida aan horey ugu bilaabay hadalka waa isu dhownahay dhalasho ahaan aad baan isugu dhownahay Eh, waxaan ku wada jiri jirnay intuuna siyaasada gelin puntland diaspora forum baan ku wada jiri jirnay isaga eh, wuxuu ahaa liidaradeenu kamid ahaa anigana boorkan ku jiray eh, executive boorkan ku jiray walaalkii waa wada shaqayn jirnay waxaan u ahaa gacan yaro oo kale ma garatay aad baan isugu dhoweyn marka waxaan kuu sheegayaa siyaasadda doorashada markuu gelaya anigu uma uma kaambeyn garayn haddii waxaa laga yaabaa si qaldan in lagu sheegay anigu doorashada hadda puntlandna uma kaambeyn garayn tii prime ministerka soomaaliya markuu noqonayay oo uu eh, eh, prime ministerka intuuna noqonin ee maaragtay uu noqday eh, eh, farmaajo u noqday Wasiirka.
eh, wasiirka iyo ra-iisul wasaare ku-xigeenka markuu u noqday markaa waan isku dhoweyn oo maxay ahayd de b d f kii markaa ka tegey ma og tahay anagu marka wa- anigu waxaan kamid ahaa dadkii eh, eh, jeclaystay inuu prime ministerna noqdo oo dadkii eh, eh, la jeclaystay oo dad badan oo ehelka iyo kuwo badan oo isla sharaxaaya isaga aan ka dhaadhicinay ku daaya cabdulla waa meesha ku jiray asagoo ha galee ma garata ilan rag kalaa challenge garayn lahaa marka dadkii waxaan kamid ahaa ka ka shaqeeyay in loo daayo isaga maadaama uu meesha ku dhex jiro laakiin Waa anigu gartay.
kambeynkiisa kama qayb gelin ee, ee, madaxweynaha markuu xamar iska sharaxayay kambeynkiisana kama qayb gelin ee, ee, maxay ahayday ee, puntland oo aniga haddana markii hore wada shaqayn jirnay oo forankaan isku wada jirnay nin waxaa aqoonyahan oo hogaan oo abu ahaa laakiin markii dambe uu siyaasadda galay ama madaxweynaha puntland ka noqday arrinkiisa isbeddelka keenay ya walaal weliba markuu prime ministerka ahaa ayaa arrinkiisu isbedelay oo khaladaad badan oo dhacay ee, waxyaabo badan talooyin badan fiiri talooyin badanaa la siiyey dhaqankan hadda uu leeyahay oo aan ka qaylinayno xilligii aniga sababta aanan u taageerinay ahayd doorashadii ee- ee madaxweynaha ee puntland iyo doorashadii soomaaliya labadaba midna ma taageerin xilliga uu prime ministerka ahaaba qofka waa la eegaa moogtaha xilliga shaqada loo dhiibo siduu u dhaqmaad ku qiyaasaysaa moogtaha hadhow qofku wuxuu yahay marka anigu runtii sidaa isugu dhoweyn xilligu prime ministerka ahaa buu khaladaad badan iyo talo dadkuu maqli waayey taladiiu maqli waayey ummadii talada ka maqli waayey aniga marka xoogaa waxaan galay ee- ee shakiyaa iga galay in lagu aamini karo ee- ee puntland marka saasaana Si wanaagsan, puntland ku Baraga.
taageerin dadku siday ka wada warqabaan anigu farolaan taageeraya facebookaygii meel walba ku jirta ma qarsoonayn sirna ma ahayn farolaan waa taageeraya hagaag si Laakiin waxaa maragatay walaashay- marka eh, laakiin walaalkay hadalkan aad walaalkay- tidhi safiya ha ha go ahead ka soco walaalkii aniga laakiin we we're always close aan nahay xataa four point five markaan campaign ka shaqeyna hadda on saas ula hadlaayo saas hadda aan u- ula dagaalayo oo qaarta ugu wato annaga cadow isuma nihin ma garatay inta aadan marka Waaye- sheekada banaanka usoo saarin ama meediyaha ha sidan caawa kale aanad u bandhigin maadaama aad soo wada shaqayseen maadaama saa sheegtay aad close family tihiin maadaama madaxweyne puntland uu yahay access badan baad heli kartaa saan fahamsanahay si hoose marnaba ku daydan wax u sheegtay sanado walaalo cadaynaa haaya emailada Okay.
okay. sanado sanado aan la hadlayo sanado ani keligay ma aha ummadoo dhan aan la hadlaysay oo dhehaysa waxaa naga daa waxaa naga jooji dalka sida u dhaan talooyin la siinayo dadka tala kama qaato wareyso dadka dadka tala kama qaato si wanaagsan baan u garanaysaa kacdoonka marka arrinkan aad ugu magac dartay aad tidhi kacdoon aan baraarujin weeye oo shacabka lagu baraarujinayo kacdoonka ayaa kugula jira adiga ma kelibaa ku tahay mise waxaa tiim baa jira arrinkan wada oo dadka baraarujinaya oo sidii looga hortegi lahaa dekedaha la iibinayo iyo burburka ku socda puntland iyo arrimaha kan ma kelibaa ku tahay mise ciddaa kugu helisa
walaal horta hawshan waa dad badanaa ka hadlaaya hadda haddaad fiirisaan mediada iyo social mediada haddaad aragteen dad badan horta barnaamijkan dekadaha iyo in laga soo horjeesto dhowr biloodaan waday hadda ma garatay inkastoonan kacdoon shacab aanan ku magacaabin laakiin waan waday muddo ma garatay dekada berbere markay bilaabataan kasoo bilaabay marka shacab badan baa hadda raacay oo shacab badan baa soo jeesta oo waad garan kartaa inta sida u qaylinayeen dadkao dhan puntland dhexdeeda waxaa kacay ee, shacab badan baa kacay gruubyo waxaa jira xataa is organize gareeyo oo madashii isugu eh, isugu yeera oo hadda marka anagoo dhan hadda waxaan rabnaa inaan si fiican solid inaan u noqono oo isku xiran oo orga- organized ah kacdoonka shacabkana dekedaha keliya ma ahane waxaan rabnaa dalkeena sida lagu jiro in laga gudbo dalkeena waxaan u baahannahay horumar uu u baahan yahay sida hadda lagu jiro oo maaragtay eh, kala faquuqa iyo federaalkii oo sida khaldan loo isticmaalayo federaalkii oo lagu qaraabanayo qaraabasho noqday yaa wax la qaadan kara ma aha marka annaga qof walba gurigiis inuu ka bilaabo waayo kan galmudug kasoo jeedo inuu galmudug ka bilaabo waayo oon tiim noqono anigoo kale oo hadda puntland saas dacalada u haysta eh, waa inaan maaragtay aniga gurigeyga ka bilaabaa kan ismaaciil kasoo jeediyo jubbaland saas oo kale waxaan rabnaa alreadyna gruubyaha jira waan isku xirannahay waan soo warqabnay okay marka Dhaqanka eh, ka- kacdoonku eh, safia dadka qaar baa u arki kara maadaama election seasonki uu soo dhow yahay ama xilligii doorashadu in kacdoonku la jaan qaadaya arrimaha doorashada ma ka madax banaan yahay olole doorasho
walaal horta eh, qof hata anaga candidate ahoo aan magacaabanay ma jiro ma garatay arrinta Waa arrinta gartay.
kama fakerin ba Waa laakiin gartay.
waxaan kuu sheegaya haddii kacdoonkeena uu isbedel keenaayo oo qof aan ku kalsoonnahay aan ku helayno oo oo dalka hogaamiya ee puntland hogaamiya ya oo dalka soomaaliya dawladdana la shaqayn kara conditionka waxaa waaya inuu dawladdana la shaqayn karo oo una caqabad ku noqonaynin ee puntlandna hagaajinayo why not it's okay laakiin kacdoon waa hagaag safia ugu dambayntii eh, ha overall marka waraysiga ood adeegto dawladda federaalka ee soomaaliya ee imika jirta waxaa kaa muuqata inaad aada ugu qanacsan tahay somehow in lala shaqeeyana aad jeclaysato si wax u wadaana yacni ma oran karo taageeraad u tahay laakiin carabtaana waxaa ka dhadhamaysa dawladdu inay aada uga saxsan tahay ma waxaa jira gaar ah oo dawladda xaggeeda kuu jiiday mise sida ay dawladdan imika cusub ee sanadka ka yar haysay wax u wadaan baad ku qanacsan tahay maxaa keenay arrinka isaga
walaalo horta wax ii gooniya hadda ma jiraan oo aniga iyo dawladda maaragtay umana shaqeeyo shaqana hadda iima diyaarsano oo ah, wax qorshe ana ma jiro iyo wax ballana oo naga dhexeeya Eh, laakiin waxaan rabaa inaan xaqiijiyo dawladdii hore ayaan halgan soo galay in isbeddel yimaado ma garatay dadka iyo qaanoo dhan way ogyihiin xasan iyo cumar taan ku dhigay ilaaha ogaa ma garatay campaignkan ku Ma garat- qaadnay anagoo badan ummadda soomaaliyeed oo dhan baa campaign ku qaaday marka waxaan kuu sheegayaa dawladdu khaladaad way gelaysaa dawladdan hadda cusub oo farmaajo iyo kheyre am- ma ku oran karo khalad ma ayna gelin of course wa- waa waa waa dawladdu wax waa- waa laakiin khaladaadkaa kala ah khaladaad waxaa jira burbur keenayo iyo iyo kala daadasho iyo waxyaabo yar yaroo minor ah aan u baahnay in la buunbuuniyo ma garatay mar walba Waax, waax, waax.
mar walba way jiraysaa dhaliil mar walba dhaliil way jiraysaa malaa'ig ma aha waxaa leeyahay Laakiin- isbedelkii waktiga badan iyo enerjiga badan igaga lumay dooni Yeah.
maayo in ciyaar ciyaaraadka ciidda loogu daro may may waxa i wada waxa weeye oon u ilaashanayo weliba oon aniga aan ugu horeeyo dadka waxaan ogahay halgankaan soo galnay ma garatay in dalkan dawladda ee, ee, ee, ee, horumar samayn karta oo musuq maasuqa la dagaalanta oo adiga isbedel un keenta ambaayada way realistigan ahay dalkeena wuu burburay ee, ma filaayo ee, expectationkeyga iyo rajadeyda cirka ma geynayo waayo waxaan ogahay unrealistic inay noqonayso wax aan run you know wax inaan inaan laabteeda aada u kiciyo ma aha waa inaan realistic noqdaa oo wixii aan fiiriyaan iraada you know what hadda waxaan ku leeyahay waa dawladda khaladaadka ay gelayso in la buunbuuniyo ma aha waayo waa dawlad curdana ee dad badanoo waxaa ku jira cusub ee waxaa loo baahan yahay jaanis in la siiyo khaladaadkaa kale ah marka waxaan rabaa inaan tartiibsado ya waxyaaba badan oo aan jeclaysanin waan arkay xataa golaha wasiirada markii la magacaabayo waan sheegay hadda kore video waan ka hadlay markii ay diidayeen baarlamaanka aan lahaa wargudbiya wax walba aan rabno ma helayno ma garatay marka hundred percent Sida ay xamaaraan garan.
laakiin laakiin walaalo dawladnimadaa wax walba ka muhiimsan dalka inuu dhismaan rabnaa qof walba siduu raba lama helaayo qof walba siduu raba lama helaayo laislama wada helaayo ma garatay waa in compromise la- okay waxyaag safiya waxaynu ku xusiqaynaa barnaamijka gebagabadiisa ugu dambayntii Mhm.
dadyo soomaaliyeed oo kumanaana baa ku dhegeysanaya iminka si toosa ku dhegeysanayay afartan iyo konton daqiiqa lasoo dhaafay wax badanna waad ka hadashay fariinta aad gudbinaysaa caawi ku gaarkay waa maxay ama guud ahaan soomaalida ama gaar ahaan dadka reer puntland fariinta aad hawada u marinaysaa ee doonaysaa inay gaadhaa waa maxay kala soo koobay
walaal horta eh, waxaan ugu horumarinayaa eh, ummadda puntland eh, dadkaas deegaankaas degan waxaan kula talinayaa madaxweynaha eh, ama guddoomiyaha oranaya isaga keligiisna guddoomiyaha ma orana maamul goboleedyada oo dhan waayo wax personaala maaha isaga keligiis ah Eh, waxaan leeyahay walaalow dalkan sida u dhaan waad aragtaa khaladaadka badanaa gasheen dhowrka biloodoo lasoo dhaafay haddaad tihiin hogaanka puntland hadday noqon lahayd musuq maasuqii iyo baarlamaanka la siiyey oo babliga ahaa oo ceebtii iyo fadeexadii ka dhacday hadday ahaan lahayd xuruurkii dowladda federaalka aad ku samaysay oo aad go-aan keligaa iska qaadato oo iska baxday oo sacuudiga aaday hadday noqon lahayd shirkan aad u yeerteen oo kismaayo oo daxfuruurka dowladda ku ah walaalow waxaan kaa codsanaynaa madaxweynaha ama guddoomiyaha puntland waxaan ka codsanaynaa in uu ka daayo dalka furuurka iyo dhibaatada dalka waa fragile dadku wa- dadku waa dhibaatay dadku waa dhibaataysan yihiin niyad jabka ka daa dalka waayo puntland waxaa lagu yaqaanay ay sheegi jirtay sagaal iyo tobankaa sano inay ka shaqeynaysay dowlad soomaaliya oo in la helo dowladnimo soomaaliya way way dadaaleen soo dhisideedii xoog badanay soo geliyeen effort badanaa la soo geliyey maanta meeshii ugu wanaagsaneyd ee dowladda maraysaa federaalka ahayd puntland inay noqoto meeshii magacxumada ay raaci lahayd oo la odhan lahaa lagu leebel garayn lahaa ama lagu dhejin lahaa iyadaa dumisay qarannimadii soomaaliya runtii cabdiweliow ka fiirso cabdiweliow meelaha aan ka hadlayno na dhegeyso anigu had boqolaal gooraan hoos kula hadlay haddana public ayaan bilaabay waanad ogtahay inaan public kaala hadlaayo waxa weeyaan walaalow ka daa dalka ka daa dalka iyo dhibaateynta ka daa dadka puntland iyo dadka soomaaliyeed magac xumada daa waxaan kaloo oranayaa shacabka puntland doorashada soo socota in ay ku dadaalaan xildhibaano lasoo xulay oo aqoonna leh dad sharaf ku dhex lehna bulshada ah oo aan musuq maasuq lagu aqoonin inay soo xushaan lixdan iyo lixda qof oo lasoo xuli doono waana ka shaqayn doonaa arrintaas insha allah Eh, waxaan kaloo oranayaa baarlamaanka puntland baarlamaanka puntland oo hadda ka horna waa idinla hadlay markii aad fadeexadu ay dhacday waxaan idin oranayaa inaad dib isugu noqotaan aada la xisaabtantaan dowladda puntland taasaan ugu gudbaya ummadda soomaali ee waxaa ku xigta dowladda federaalka dowladda federaalka waxaan ka rajaynayaa waa ognahay khaladaad badan in laga galay maal eh, bilihii lasoo dhaafay oo ay maamul goboleedyadii xoogaa wecweecanayaan oo sidii laga raba ayna ahayn laakiin dulqaad waaridka iyo caruurta waaridkaa dul eh, eh, dul badan oo dulqaad badan marka dowladda federaalka waxaa laga rajeynayaa inay waayeeleyso waan ku waan ku mahadsan yahay madaxweynaha sida uu u hadlay markii hadda inkastoo annaga shacabkii anigu aad baan u dagaalamayo oon u caraysnaa laakiin hoggaankii dalka madaxweynihii waxa uu si positive ula hadlay maamul goboleedyada ee hoggaankooda wuxuu ku yidhi wixii problem oo jira waa xalinayna aan isu imaano marka waa arrin fiican wa wa waa leadership wanaagsan waayo wa waa uga mahadcelinaynaa waxaan laakiin rabaa in ay waayeeleeyaan dowladda federaalka inay u waayeeleeyaan inay maaragtay ay maamul goboleedyada soo hagaaj soo dhaweeyaan shacabka soomaaliyeed ay ugu dambaysa shacabka soomaaliyeed waxaan aad iyo aad iyo aad rabaa inaan ugu ugu bogaadiyo sida ay u soo jeedaan ay u baraarugsan yihiin ya waxaa laydinka rabaa baraarugsanaan ka badan intaas dalkeenna inaan hanano dalkeenna inaan xaraajka haddii boosaaso iyo berbere la xaraashay ogaada dekad kastaa loo soo socdaa dalkeenna in la baxshaal rabaa dalkeenna in la qeybshaal rabaa dalkeenna amxaaraa la siinaya waan ku celceliyaa hadalkaas dalkeenna amxaaraa la siinaya soomaaliyay ku baraaruga hadalkayga ha yaraysanina akriya wax akriya wax akriya waxa socda akriya marka intaasaan kusoo gebagabeynaya walaalayaal oo aada aad iyo aad baad mahadsan tahay dhegeystayaal halkaad nagala socoteen waxay ahayd madasha lixdanka oo dhexba lagu falanqeeyo siyaasadaha soomaalida waxaana caawa inoogu casubnaa murwo safiya yaasiin faarax oo ah aqoon-yahanad soomaaliyeed oo ku nool waddanka maraykanka oo khadka telefoonka aana ku tiigsanay iyadoo joogta magaalada minneapolis ee gobolka minnesota waxaa waraysiga idiin qaadaya aniga oo ah farxaan axmed nuur inta waraysigan mid lamid a aan dib u kulmi doono inta ka horeysa waxaan idinkaga tegaynaa dhammaantiin sidaa iyo nabadgelyo